rabaa dadka afkan aan ku hadli ku hadli ee reediyaha dhegaysto ayaan rabaa inaan codsi u jeediyo adduunkan horta ilaahay baa tasarruf iyo mulki iska leh asaa waxna dilaa waxna nooleeya waxna ciseeya waxna duleeya asagaa boqor ah oo dadka qaarkii taajir ka dhigay qaar maskiin ka dhigay qaar dhaxaad ka dhigay qaar lugaha tiray qaar indhaha tiray qaar dhegaha tiray waxaasna wuxuu u yeelay inuu dadka ku imtixaamo annaga nicmooyin ilaahay uuna siiyaa jira haddaan nahay dadka soomaalida nicmada u weyn waa islaamnimo nicmada u weynna inkastoo dhibaatooyin aan isku hayno soomaalinimo waa nicmo maxaa dheh dad intaa cadadiisa la eg tahay oo hal af ee ku hadli oo hal diin ee qabo oo hal labis ee qabo oon la kala kasaynin waa nicmo waxaan ka hadli rabaa gabarh xalay raadiyaha imaatay oo ka hadashay oo la dhaho ubax oo tidhi buraa igu taallaa waa toddoba kiila qalmaan u baahnahay waxaan ka imaaday kaakuma kaakuma waa ogtiin waa xeeradii qaxootiga ilmo sagaal aan ka soo tegay iyo aabbahood dakhaatiirta waxay dhaheen bay tihi waxaa lagugu qalay saddex kun iyo shan boqol oo dollar waxaan hayana ma jiro waxaan codsani inaan isfuranno dadka annaga intaanadii hadalkaas maqashay waajibaad baana fuulay sharci ah inaan ilaahay ka cabsanno gabadhaas nambarkeedii telefoonka way sheegtay inay dadka nairobi joogo ee beecmusterka ah dadka nairobi jooga ee muslimiinta ah inay gabadhaas aan u gurmano oon culayskaas ka qaadno gabadhaas qofkaas bilcaanta ee maskiinka ah wixii ku qasbay inay saxaafadda imaato waa wax weyn dadka soomaalida ee waxaan leeyahay ama dibad ha joogo ama kenya ha joogo ee dhegaysani star f m aan isfuranno wax iyada ixsaan aan u suubinayno muuhu annaga aan ixsaan suubisanno ilaahay iyo malbacaska maalintaas inuu ilaahayna furto aan sadaqo bixinno gabadhaas aan aan u gurmanno wax badan baa la tari karaa waxaan annaga culays nagu ahayn baa iyada culayska ka qaadi karaa gabadhaas ilmaha sagaalka ah ninkii dhaloo jiranoo kaa kuma joogo waxyaalaha waxaan u malaynaya haddaan suubinno ilaahay uu yoomalqiyaamo nagu furan bay ka mid tahay marka waxaan waxaan codsani intaa hadalkayga maqli min ixsaanakum walaalayaalow in ilaahay ummadda soomaalida dhibaatada haysato inuu ilaahay naga qaado oo colka annaga kaan ognahay iyo kan aanan ogeynna kulli ilaahay naga qabto oo ilaahay cadaab waa waxuna ilaahay cadaab naga qabto oo ilaahay jannadiisana geliyo annaga iyo waalidiintaannadaba intay dhegaysan waxaan rabaa gabadhaa inaan gurbad u suubinno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu